waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyadoo iminka dalal fara badan oo dunida ka tirsan uu ku faafayo cudurka halista ah ee covid nneteen ayaa dowladda soomaaliya waxay ka hadashay dadaalka lagu jiro sidii cudurkaasi uusan usoo gaari lahayn dalka iyadoo sidoo kale dadka ka imaanaya dalalka uu ka dilaacay cudurkaasi laga mamnuucay muddo labaatan maalmood ah inay dalka soo galaan wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctorayse fawsiyo abikar nuur ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ku howlan tahay sidii looga hortegi lahaa cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka islamarkaana laga helay dalal fara badan oo dunida ka tirsan cudurka coronavirus waa adduunka isaga gooshaya si xawli ah oo maalinba lagaaga soo sheegayo meel adiga kuu jirta meel dhow cabsida uu leeyahay siduu u socdo iyo annaga naftirkeena xaaladeenna waddan ahaan markaan fiirino meesha aan taaganna dadaal badan waa la sameeyey waxaan rabaa mahadcelin qaasa inaan usoo jeediyo saddexda task force wasaaradda oo habeen iyo maalin ka shaqeynaya labadii tilmaano u dambeysay ka hortagga waxyaalo badan uu ka kooban yahay wasaarado badanaa nala wadaaga wasaaradda duulista hawada immigrationka wasaaradda arrimaha dibadda dadaa bannaanka naga jiro dhallinyaro meesha cudurka ka bilowday ku xayiran ilaa iyo laba biloodaa jirta dad ku xayiranaa jirta oo sideed qofood oo iiraan taleefanadoodan dhegaysanna ilaa iyo hadda ma keeni karno sababtoo annagoo aan diyaargarow fiican samaynin mas-uuliyaddaas mas-uuliyad culus waa waxaa loo baahan yahay inaan taxadir annagoo qabno yacni awood leh inaan keenno oo aan meel ku karantiinno markaas aan bulshada ku sii deyno wasaarado badanaa nagala shaqeeyey iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiradda waxay sheegtay inay aada u adag tahay sidii looga hortegi lahaa cudurkan coronavirus oo hadda laga helay dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya iyadoona carabka ku adkaysay inay dhankooda ay ku dadaali doonaan sidii looga hortegi lahaa iyagoo kaashanaya wasaaradaha kale ee dalka iyo heedaha caafimaadka ee caalamiga ah cudurka ilaa hadda annaga xakamayntiisaan iyo inaan ka hortagnaan ku dadaalaynaa annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowladoo nagala shaqeeya wax sahlan ma aha laakiin waajibkana saarana waxay tahay ilaa iyo tabarta meel meeshay gaaraysa inaan gaarsiino ilaahay ha naga haayo yeman shalay midaan ka maqalnay hadda labadan dalo saaka isma waraysanin adaaba hadda ii sheegaya tunis iyo senegal cajiibku afrika uu soo galay sabsaxaara hadduu soo galay inteen kala jirnaa etoobiya diyaarado badanaa ka yimaado dad badanaa ka yimaado waxaan isku daynay wasaaradda duulista hawada iyo immigrationka inay informationka sii haystaan manifestaha ay sheegaan dadka imaanaya ka imaanaya wadamada wadamo hadda ilaa iyo konton iyo sagaal dal uu xalay ahaa konton iyo sagaal dal ayuu gaaray ka badan sideetameeye kun oo qof oo kaysisaa la arkay waa wax sida lagu kala qaadi karaa xitaa ay aad u sahlan tahay laakiin ka hortagga waxyaalo badan uu faa'iido u leeyahay inaanu cudurkii aanu qofkii kale u gudbin waxa ay xustay in dowladda soomaaliya ay diyaargarow adag u gashay sidii looga hortegi lahaa cudurkaasi islamarkaana lagu diyaariyey kooxo kala duwan garoomada diyaaradaha ee laga soo gala dalka hase yeeshee ay muhiim tahay in sidoo kale dekadaha dalka la geeyo kooxo caafimaad maadaama dadka cudurkaasi qaba ay kasoo degi karaan maraakiibta iyo doonyaha imaanaya xeebaha dalka sida ay tiri hadhanka kale dowladda soomaaliya ayaa go-aamisay in dadka ka imaanaya dalalka uu ka dilaacay cudurkaasi coronavirus aysan dalka soo geli karin muddo labaatan maalmood ah oo ka bilaabanaysa maalinta safarkiisii agaasimaha tayaynta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq yuusuf axmed oo saxaafadda u waramayey ayaa sababta go-aankaasi loo soo saaray waxa uu ku sheegay inay tahay in muddadaasi labaatanka maalmood ah baaritaano lagu samaynayo dadka soo galaya gudaha dalka oo uu xusay in dalka shiinaha oo cudurka uu ka bilowday go-aankaasi marka hore loo soo saaray waxaan xiriir la sameynay shirkadaha diyaaradaha iyo hayada socdaalka jinsiyada waxaa laisla gartay inaan soomaaliya aysan qofka china ka imaaday muddo xilli huuriska cudurka aynuusan wadanka imaanaynin oo halkaa lagu xakamaynayo sidoo kalena cina keliya ma aha waxaa sidoo kale xayiran dad badan oo soomaaliyeed oo iiraan ka imaan lahaa maadaama iiraan ayana cudurka u faafay waxaan aad xooga u saaraynay waa ka hortag ka hortagana waxaa asal ah inuusan qofku maxaa la yidhahdaaye cudurka looga shakisan yahay ama meel uu aad khatartiisa ka jirto uusan wadanka imaan ilaa uu soo dhamaysto muddada xilihuuriska ah oo afar iyo toban maalin ah marka afar iyo tobankaas maalin ilaa labaatan beri qofka ka imaada china iyo waa inuu kusoo hakadaa wadamo kale lasoo hubiya caafimaadkiisa uu soomaaliya imaada go-aankaasi dowladda waa hore soo saartay china waa cudurka meesha soo sidiisuu ka imaaday wadamada uu aadka ugu badan yahay wadan hal qof iyo laba qof laga helay saameynaya go-aankan laakiin south korea iyo iiraan iyo kalena way kolaayeen laakiin go-aankii hore wuxuu ku salaysnaa china keliya dalal fara badan oo caalamka ah ayaa dhaqan geliyey siyaasad la mid ah middan oo dadka ka imaanaya dalalka uu ku faafay cudurkan coronavirus ama covid nneteen lagu karantiilayo muddo saddex toddobaada ka hor intaan bulshada lagu sii daynin cudurkan ayaa saamayn ku reebay dalal fara badan oo caalamka ah waxaana uu ka soo bilowday dalka shiinaha oo uu ka dilay in ka badan saddex kun oo ruux dowladaha caalamka ayaana heegan ugu jira sidii looga hortegi lahaa cudurkani dalalka qaaradda afrika ee kale ah masar morocco tunisiya nigeria iyo senegal ayaa shaaca ka qaaday kiisaskii ugu horeeyey ee caabuqan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali